waxaan filayaa hadalowe inaad la socotid xilligaa jiri jirtay deegaanada puntland ee hore u maqnaa dadku ay aada u hurdeen waa laga yaabaa maanta meelo yaryar in ay jiraan oo rag danaystayaala ama dhaameel loo daadiyo runtii inay jiraan laakiin waxaan ku hubaa anigu waxaan ku koray gobolka sanaag deegaan ahaanna waxaan kasoo jeeda de marka hoos hoosi kala baxo gobolka sool koonfurtiisa aad baan u kala aqaanaa runtii dalka nin maray baan ahay nin weyn baan ahay xoogaa la waano ahay inta badan ama boqol kiiba sagaashan iyo sagaal waxaan odhan karaa maanta meel walba waxaa ka lunaya calankii puntland tallaabada keliya ay dadku sugayaan waxa weeye waa ruqaansiga insha allahu tacaala aan filayo dhawaan inuu dhici doono ee ciidamada puntland qof waliba waa hubaysan yahay waxaa gabal u dhacay runtii oo dhibaato maanta ku sugan waa kuwa horgallada ah ee kasoo jeeda deegaanada s c siiba shaksiyaadka laascaarood mas-uuliyiinteeda nimanka ay mas-uulka uga dhigeen runtii iyo kuwa hargeysa intaba ka yimi oo sharaf daradooda iyo karaama daradooda aanay ka suurtoobin qof bini aadana oo damiirle waxa iyaga runtii ka suurtooba sodonaha hortooda la jiidayo gabayo badan baa jiray waxaan umaleecayaa sanadkii ninku ninku leexday inay noqon doonto insha allahu tacaalana berida waa lala xisaabtami doonaa qof walibana dhiishii uu dadka wax ugu shubay ayaa loogu shubayaa waxaan xusuusinayaa xilligii snm ay ku jirtay halgankoodii in ay qofka iyaga kamid ah ay nolosha ku aasi jireen ee dawladdii maxamed siyaabara la socda xisaabtanku wuu imanaya waxaa iman doonta maalin maxkamad laysa saaro nin walba ha ogaado dhiisha uu maanta wax ku suntay iyo waxyeelada uu shacabka u geystay beri in lagala xisaabtami doono aanu noqon doonin in hebel aanu noqon doonin wax kale taas ayaan jeclahay insha allahu tacaala dhegahooda inay ku dhacdo waxaan kaloo halkan aan kala hadlayaa beeraha qaar nin baa gebyado wuxuu yihi gulif waxaa la geeyaa halkay godobi kaataal dadka qaarkii oo siiba gobolada aw gobolka awdal iyo meelaha kale waxaan leenahay wargodobi nooma dhaxayso dagaal aydaan shaqo kulahayn gacanta hala gelina ciidamada puntland oo geesiyiinta waxaan kula dardaarmayaa qofka ay qabtaan inay ula dhaqmaan runtii si bini aadanimaa ula dhaqmaan laakiin haddana ay calaamad su-aal saaraan dadka dagaalka u soo galay si gardarro ah oo aan labada dhinac midnaba ahayn runtii